waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino heesaan ku bilownaa dhambaalladan ku bilownaa dhinacyo ka abaarnaa xagee ka baxnaa dhambaalada aan ku horrayna caasho dhambaalkan waxa uu ku bilowday marka ugu horraysa waxaan salaamaynaa caashucuud iyo daanduray waxaan kalena habay yidhaahdeen naciimo cabdi dhaqane iyo doctor maxamuud jeeri oo jooga south africa iyo faarax maxamed nuur iyo zahra cabdulaahi nuur iyo muriyo maxamed nuur iyo aamine maxamed nuur iyo hindiyo dhaqane iyo maxamed isxaaq ibraahim oo jooga baydhaba iyo axmed ibraahim berberow oo isna jooga baydhaba iyo salaad gurdoon iyo suleymaan sheekh xasan iyo waxay yidhahdeen balaag dhagaxley iyo d j garaad iyo amaal balaag iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan maxamuud maxamed nuur iyo xaawo cabdi maxamed oo gabarh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda b two gabadhaasina waxaa loo bixiyay bay yidhahdeen maryan maxamuud maxamed waxaan leeyahay gabadhaas allah ka dhigatii soo barbaarta oo waalidkeed anfacda aniguna amiin ayaan ugu daraya ibraahino warqadana waxay naga soo gaartay annaga oo kale ah baa la yidri aabe maxamuud xasan xuseen hooyo sahre maxamed khayre iyo abowe baa la yidhi maxamed maxamuud xasan iyo abaayo faadumo maxamuud xasan waa abowe abaayo ayeyo adeer iyo waa tahay magacyaduna aan kasoo qaato waxaa kaloo ku jira abaayo baa layidhi faadumo maxamuud xasan iyo abaayo caaisha maxamuud xasan iyo abow zakariya maxamed yuusuf iyo abow kale maxamed xaaji khayre iyo ayeeyo jimco hilowle caroone iyo adeer ismaaciil xasan xuseen iyo adeer cumar xasan xuseen adeer aweys maxamed cumar iyo adeer yuusuf maxamed cumar iyo adeer muxyadiin maxamed cumar iyo ugu dambeyntii adeer taliye maxamed cumar waxaan hambalyaha wada u marnaynaa bay leeyihiin dhammaanteen inagoo isku duuban arooska iyo aroosadda maxamed cabdi xasan iyo axlaam maxamuud xasan oo dhowaan ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaan leenahay heesta ugu horreysa caasha dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa jamasho
sheegahayso indhaha kama garaati jirnaba anaa jama shada qaba anaa jama shada qaba eheeso u jaale cada sheegahayso indhaha kama garaati jirnaba
jamasho baa la yidha jamasho magaca maskiin lagama ahan maqli jiray magacu aad looga fikir horta mataqaana kelmadda jamasho ibraahino macno ahaan soo jiidasho miya maya jamasho waxbaan janta laguma dhihin kelmaddaasi dad bay u gaar tahay haye waaba ku gaal xiraale asxaabu alcaashiqiin may u gaar tahay
kelmaddaas ibraahino jamasho waxay u gaar tahay inta badan la maqlaa dumarka markay uurka leeyihiin waxbaan jantay macnaha qof uur wax iska leeda waxaan jantay inaan daanduray arko abow abow waaye waxay leedahay inaan caasho arkaan jantay marka kelmadda jamasho inta badan waxay kusoo dhacdaa markaan maqlo dumarka uurka marka waa sheekadii soomaalida oo haddii waxaas aan jantay laga keenin yani waxaa dhalinaya culug maaragtay madaxa ee barmadow kula iyo ama sawirkiile iyo waxaas jantay ama qofkaasi maaragtay laa uu qofkaas uu ka arko fooshiisa ma soo degdegaysa iyo waxyaaba badanay soomaalida tirahdaa caasha waxaa sidakaas ka dhaadhiciyey waa tahay waa tahay codka labada fanaan axmed mooge iyo saare axmed intaasaan ku dhaafno heestoodii jamasho dhinacii waraaqaha mar kale ibraahimow haddaan dhankayga mid kasoo qabta kuwa yaalla waxay ka timid waa idin salaamay baa layidhi bahda v o a gaar ahaan barnaamijka salaamaha annagoo kaleh baa la yidhi awoowe axmed ismaaciil aw xasan iyo awoowe salaada shirwac maxamed iyo aabe warsame ashkar cigaal hooyo safiya axmed ismaaciil iyo abti iraad axmed ismaaciil iyo faarax dhubad cabdi iyo abti cali axmed ismaaciil iyo maxamed axmed ismaaciil iyo cabdiweli axmed ismaaciil cali axmed ismaaciil iyo xaaskiisa bishaaro iyo habaryar xaliimo axmed ismaaciil iyo habaryar xalwe axmed ismaaciil iyo habaryar sahro axmed ismaaciil xawo axmed ismaaciil iyo saciide axmed ismaaciil iyo deeqo cali axmed iyo khatro warsame ashkir iyo maxamed warsame ashkir iyo sidoo kale baa la yidhi cowthar warsame ashkir dhammaan dadkani waxa ay joogaan baa layidhi soomaaliya maraykanka imaaraadka carabta iyo waddanka uganda waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdulqaadir warsame ashkir iyo xaafso xasan cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer afar iyo tobankii bisha oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin cabdulqaadir warsame ashkir cigaal ducada waa master daandurey baa layidhi ob iyo caashacuud waa tahay wiilkaasi aniga ayaa u ducaynaya oo caasho ka wakiil ah waxaan leenahay allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkan caasha haddii aan u galo waxa uu naga soo gaaray bicir ayaa magaciga la yidhahda ayuu yidhi waxaan joogaa jigjiga waxaana jeclahay inaan taaniyad aroos aan u diro saacid iyo marwadiisa najaad oo dhowaantan ku aqalgalay degmada barmi oo ka tirsan ismaamulka soomaalida etoobiya ducaduna waa idinka ahaye arooskaasi caasho maxaad ugu ducaynaysaa arooskaasi waxaan u rajaynayaa oo aan alla uga baryayaa in uu noqdo midkii wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo ibraahinow inta aanan soo qaban heesta xigta bal aan ka gaarsiiyo warqad waxay ka timid wow waxaa ugu horeysa fanaanadeenna weyn ibraahinow hibe maxamed hudoon marka waa fanaanadeennii ibanura hibanuura iyo odaygeeda baashe muuse xuseen faarax aadan warsame iyo xaaskiisa fadxiye maxamed hudoon waa reer maxamed hudoon waxaa kaloo ku jira sheekh sacad ibraahim rooble iyo xaaskiisa faa'iise xuseen hudoon mahdi ciise canshuur iyo xaaskiisa faa'iise aadan dheere cabdulqaadir mahad mire iyo xaaskiisa khatra cabdi baaruud cadar axmed kaahin iyo caruurteeda oo fanaanadeeni kale iyo sidoo kale shukri faarax cigaal iyo caruurteeda iyaga oo dhammaan kala jooga baa layidhi dunida daafaheeda waxay tahaniyad u dirayaan maxamed cali cabdulaahi iyo raxmo sulaymaan cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada boorama ee gobolka awdal soddonkii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo ubad khayr qaba aamiin ibraahinow warqadan asxaabta soo dirtay oo ay ugu horeyso fanaanadeena qaaliga hibe maxamed waxay naga soo dalbadeen heesta hoygaanaan dhiseena kii noo hagaagay hoodiya barwaaqa leh ha ka yeela ee buhasaate ibraahinow heestaasi ma hayno hase ahaatee booroba meelaan ka fogeen baan aadeenaa iyo dhinacii hargeysa iyo fanaaniinta xidigaha ee waayadan dambe kasoo caanbaxay magaaladaasi hargeysa waxaana ugu bedelay heesta halkudhigeedu yahay sareeda waxaa ku luqinaya cabdihani
Sariya hoos waxuu codkaasi macaan ee fanaanka cabdihani iyo heesii saraed intaas haddaan kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali xaaji imaan iyo hooyo xabiibo muuse cawaale iyo xakiimo dhiblaawe cabdi iyo carruurteeda iyo farduusa cali xaaji iyo odageeda doctor cumar cawaale iyo shiine cali xaaji iyo xaaskiisa xanin xuseen afrax iyo carruurtooda iyo jihaan cali xaaji iyo odageeda cabdirasaaq daahir maxamed iyo fahmo cali xaaji iyo fareexo cali xaaji iyo fatuux cali xaaji iyo farasin axmed iimaan iyo odageeda axmed cabdisalaan aadan iyo bashiir xaaji iimaan iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo adeer abuukar xaaji iimaan iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo muxubo xaaji iimaan iyo odageeda iyo carruurteeda iyo cadaawo xaaji iimaan iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo muumina xaaji iimaan odageeda iyo carruurteeda iyo shukri xaaji iimaan iyo odageeda iyo carruurteeda iyo faadumo eymoy iyo carruurteeda dhammaan reer xaaji iimaan iyo reer muuse cawaale waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan muuse cali xaaji iyo ifraah axmed oo ku aqalgalay magaalada khurtuum ee dalka suudaan waxaana ay leeyihiin isku waara umad qeyr qaban ah ee bahedanka lasiyo aamin warqadanna waa warqad tahaniyada waxaana ka timid eeda shamso xasan xuseen iyo eedo xakiimo xasan xuseen iyo eeda raxmo maxamed cumar iyo abti sulaymaan maxamed khayre iyo abti cabdisalaan maxamed khayre iyo abti cali nuur maxamed ayaan maxamed khayre iyo ayo nasro maxamed khayre iyo ayo fahmo maxamed khayre iyo ayo juwayriyo maxamed khayre iyo ayo zaynab maxamed khayre iyo sidoo kale laba ayaba dhiman aan raaciyo waa aamino maxamed khayre iyo luul maxamed khayre dhammaantood waxay hambalyo hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda maxamed cabdi xasan iyo axlaam maxamuud xasan oo dhowaan ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin isku waara ubad khayr qaba rabbi ha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha ayaan caasho markana ku noqonaynaa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay looma wada riyaaqo codkii macaanaa ee hibo maxamed iyo fanaanka cabdiqadar xasan
maalin haysto mal badan rakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano looma wada riyaaqe rooblow baase maalin haysto mal badan rakaatay iyo kii rafaade raaskiisu maran yahay rugma wada degaano looma wada riyaaqe waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye waan ku rakadayo rayigiyaan leeyaan ka raaridaye sida roobguyodo ramaskiina bixiyaad nafta raali gelise rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo wanaagso meel kale rabbigay ka yaabo rabbigay ka yaabo wanaagso meel kale
nin rafaadi jiray abid markuu raaqa wayn helo maray raacda ugun ma laabtee waa ka shirculiya ilaa waa kurubad go'ay Ooni. nin rafaadi jiray abid markuu raaxa wayn helo maray raacda uguma laabtee waa ka shirculiya ilaa waa kurubad go'ay markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruculaysee markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruqulayse kilayga rogayba reeryada ku saare kilayga rogayba reeryada ku saare annaka ma ridaye rabbigaa ka yaabaye rabbigaa ka yaabaye taaligelinine ruuxaaga iga qaadi
markii aan ku rabay baad raadkayga guyso mid kaloo ruclayse
marka wuxuu leeyahay kii laiga rogay baa heeryada ku saara annaka ma riday ibrahim saasa u naxariis darantihiin la dabaala caashiqa Had- haddii la qaldamay ee lasoo noqday xalaal caleeg ma jirto miya iyo iyo- iyo haw noqon mar dambe dalaw yaa yaa mar dambe haw laaban ma jirto caasho mise waxaan leeyahay annagoo arkay aadna soo arag haddaba waa iska aragtaa oo maaragtay eh, jacaylka sidiisaba Ah, marka maaragtay uu cusub yahay oo laysraba ama wuxiise leeyahay mar haddii maaragtay eh, gasacadii layska jebiyo oo baalka marka maaragtay marka kii laiga rogay baa heeryada ku saaray markuu leeyahay macnaa wixii ahayey waa ka mayrtay miya oo way daayeen aad iyo aad Adeeg waa ka meerta wixii soo maray waa tahay waa tahay cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed hibe nuura goor dhaweydna iyadoo hambalyo diraysaan halkan ka akrinay ibraahinow waa tahay waraaqihii u dambeeyey baan ibraahinow markana soo qabanaynaa ma taad hayso mise taan hayo dhowrba xaggayga yaalla aasha bal noo soo qabataa hayso mid keliya maaha waxaa ugu horeysa marka hore baa layidhi waxaan salaamayaa baa layidhi bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka cashacuud iyo daandure waanu kaa guddoonay warqadan waxaa hambalyo dhalasho diraya baa layidhi annagoo kale ah aabe suga aadan iyo eedo aamino xa- waa aamino cali xarbi iyo cali waa cabdi suga aadan iyo axmed suga aadan iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo aadan maxamed guuleed iyo cabdinuur sheekh jaamac iyo sidoo kale master sanka geella iyo sidoo kale dhammaan baa la yidhi bahda tuulo barwaaqo iyo sidoo kale baa la yidhi qoraha warqadan waa tahay waa cumar cali xarbi jaamac dhammaan dadkani waxay joogaan baa layidhi gudaha dalka soomaaliya waxaanay hambalyo kal iyo laab ah gaarsiinayaan siciid suga aadan iyo nasiib aadan ah, shaki waaw oo wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaan baa layidhi xaafadda kuleejada taariikhdu markay ahayd baa layidhi shan iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layidhi roble siciid suge maadaama dhalashadiisa bay yidhahdeen ay kusoo aaday xilli uu roob da-ayay dhammaanteen waxaan leenahay bay yidhahdeen rooblow noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay waa kelmada ay cabdiqadar ugu yeeraysay hibe goor dhaweyd ay lahayd rooblow Rooblow, markaa mar rooblow.
horena raayi xumaya qaaday waa tahay caasha dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray muuse cabdi jaamac xamse cabdulaahi cilmi iyo cabdiraxmaan xasan daacad iyo waxay yidhaahdeen siciid xiis cusmaan iyo axmed xirsi xaaji cabdi iyo maxamed cabdi keyd iyo maxamed xasan daacad iyo maxamed xuseen cabdi iyo cabdi cumar maxamed magan iyo axmed xuseen caydi dhammaan dadkaasna waxay hambali u dirayaan warsamo cali samatar iyo ogbaad aadan ismaaciil oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda isha boorama waxaana ay leeyihiin ilaahaheedan ka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabana uu eebe kala siiyo aamin ayaan anaguna leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan ugu dambeysa dhankayga ibraahim oo waxay ka timid aabe cali xaaji imaan iyo hooyo xabiibo muuse cawaale iyo xakiimo dhiblaawe cabdi iyo caruurteeda fardowse cali xaaji iyo odaygeeda doctor cumar cawaale iyo shiine cali xaaji iyo xaaskiisa hani xuseen afrax iyo caruurtooda iyo jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed iyo fahmo cali xaaji fareexo cali xaaji fatuux cali xaaji iyo falastiin axmed imaan iyo odaygeeda axmed cabdisalaan xaaji aadan iyo bashiir xaaji imaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer abuukar xaaji imaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo muxubo xaaji imaan odaygeeda iyo caruurtooda cawaale xaaji imaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo muumina xaaji imaan odaygeeda iyo caruurteeda iyo shugri xaaji imaan odaygeeda iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii faadumo caymow iyo caruurtooda waa faadumo ceymow iyo waa faadumo ceymooy iyo caruurteeda dhammaan reer xaaji iimaan gadow iyo reer muuse cawaale waxay hambaliyo iyo bogaadin gaarsiinayaan baa layidhi arooska iyo aroosada muuse cali xaaji iyo ifraax axmed oo ku aqalgalay magaalada kharduum ee dalka suudaan isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo muumino jimcaali siicow iyo hooyo xabiibo jimcaali siicow iyo waxay yidhaahdeen ah, habaryar maano xuseen axmed iyo habaryar maryan xuseen axmed iyo habaryar nasru xuseen axmed iyo waxay yidhaahdeen habaryar zahro xuseen axmed aabe nuur maxamed xasan abti cabdiqaadir xuseen axmed iyo waxay yidhahdeen cabdi cali xuseen axmed iyo cabdi maxamed xuseen axmed iyo abti bashiir xuseen axmed dhammaan caruurtooda iyo cabdiqani xuseen cumar iyo cabdirashiid nuur ibraahim howlwadeennada warbaahinta ee waxay yidhaahdeen ah, soomaaliya ee s n t v iyo raadiga muqdisho kowthar cabdiraxmaan cilmi iyo waxay yidhahdeen nimco xasan qoyste iyo ruun cusmaan iyo ayaan cabdulle guure iyo cabdinaasir maxamed cali iyo awees maxamuud jilcow iyo salaad geedi cali iyo deeqo maxamed axmed iyo cali cabdiqaadir cali dhammaan dadkaasi waxay taaniyad u dirayaan cabdiqaadir nuur ibraahim iyo waxay yidhaahdeen shukri siciid abuukar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin aqalgalkiina ubad kheyr qaban oo eebada kala siiyo ayaan idinkaga baryaynaa nolol raaxo badanna aad dhex dabaalataan aamin ayaan leenahay aamiin warqad waraaqahayga dhex dhuumatay ibraahino baan markana soo qabanayaa waana tan ugu dambaysa waa maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi xasan iyo hooyo jamiilo isaaq rooble iyo eedo madiino xasan fidow iyo adeer cabdulaahi xasan fidow iyo tasliim maxamed colaad tasbo maxamed colaad tanazal maxamed colaad tahliil maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad waa dhammaan ilmo maxamed colaad tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo naciimo colaad xasan iyo odaygeeda iyo axmed cabdulaahi xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan waxay kala joogaan soomaaliya australia maraykanka finland norway iyo greeg alla maxaa la kala tegay waxay dhammaantood hambalyo hawada u marinayaan arooska iyo aroosada maxamed cabdi xasan iyo axlaam maxamuud xasan oo dhowaan ku aqalgalay degmada wardhiigley gaar ahaan magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeero cabdishakuur maxamed isaaq iyo cabdiqaadir maxamed isaaq iyo cabdiwahaab maxamed isaaq iyo siciid maxamed isaaq iyo idriis maxamed isaaq iyo waxay yidhaahdeen eedayaal raxiimu maxamed isaaq iyo ruqi maxamed isaaq iyo zahro maxamed isaaq iyo waxay yidhaahdeen adeer maxamed xasan isaaq iyo adeer mustafa xasan isaaq iyo eedo xaawo xasan isaaq iyo eedo raxiimo xasan isaaq iyo eedo faadumo xasan isaaq iyo adeer cabdikariin cabdiraxmaan cali iyo adeer ciise cabdiraxmaan cali iyo adeer ibraahim maxamed ibraahim aaran iyo abti waxay yidhaahdeen cabdixakiin salaad maxamed iyo ruqiyo carays dadkaasina waxa ay kala joogaan bay yidhahdeen soomaaliya kenya etoobiya maraykanka iyo south africa waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cali maxamed isaaq oo loo yaqaano cali kuulow iyo farduusa aadan maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen garawe wiilkaasina waxaa loo bixiyey muscab cali kuulow caasha iyo daanduray ducada idinka la waayo caashay ibraahina u raaci ducada maanta waa xaggaaga wiilkaas waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysan ibraahina haddaad ku darto beledweyne ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa codkii macaanaa ee fanaanka xasan aadan samatar beledweyne allahayow ka dhig beerta raaxada beeraha raaxada oo laysku arkay oo dhirta iyo ubaxa badan leh oo roob ku daayo shimbiruhu cayaarayaano Ya, loo soo- haddacaasha adigu loo- beerahaas oo kale waa jeceshaan u balayna aad iyo aad aad iyo aad soo beeraley maaha ibraahino heestaasi beledweyne ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno ibraahino waa caasho ibraahim caasho cuud iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
Thank you. Yeah. Jogo, balgoray laamudo, baarkana casaankii, bismidig isgaaro, buuxad lagu xiideeyo. barku seexanayso barkanaysa qaaro ahuwanaysa baalo igu beertilaasho ugu seelay maban dishay sida tahay aniga iyo geerluda Iskumaana soo iyo bidaashadeedii bundrayaarte beladu weyn ku taale iyo moota guudkood fartankeeyeeda maay sawbixiisa weeye balag maanu dhigano darbi jooginayo Thank you. Thank you. birimay xumaato batroolka daajo hawada ukoodo ushawaaya maanoran soberiga waagiyo barqa kulu lixdoodii garbaaxad weyno dereriyo ballaarno magaladoyn gocaano yidhaahda baaro bidheerhidkiisii habiidaanshanaynow buxankiisa yeedhiyo amaqlaynin baabi sawbaxad soori iyo laba boglayntii maan qombaskeeyo baxadkii maadheeliman sawgala baaqolkii annakoo barwaaqiyo meel baadle joogno sumadayna bere sumabaraadin arriya beenawey sawbaa ladaymi baabuur lalaayo hadbaalimoodo banaanaaya buure isma orangaboodo nafta sawmadiiwa nin banaaka joogo helib weyn la haysto waxaanay la baabin somebody donkey will leave that behind me.